waa maadsantaha walaal waxaan soo gaaray halkan maalin ka hor si aan horey ugu dhaqaajino arrimaha xajka oo aan baryahanba wasaaraddu iyo shirkadaha arrimaha xajka ka shaqeeya ay ku mashquulsanaayeen meel fiican ayay hadda wax noo marayaan wasaaradda xajka waxaanu la yeelanay kulamo kala duwan qaybaheeda kala duwan qeybta qaabilsan duulimaadyada kuwa qaabilsan adeega ama serviceka loo sameeyo xujayda dhammaan waxay ahaayeen natiijo wax ku ol ayaa kasoo baxay waxaan rajaynaynaa in aan si wanaagsan u dhamayno arrimahooda insha allahu usbuucan hadda gudihiisa si loo bilaabo arrimihii xajka dhamaystirkoodii xujayaduna ay ku imaan lahaayeen wadanka iyaga oo nabadqaba hadduu ilaa yidhaahdo wasaaradda xaj oo diinta iyo awqaafta ee soomaaliya oo kaashanaysa shirkadaha dhowrka ee ka shaqeeya arrimaha xajka waxa ay bixinaysaa dadaal fara badan waxaa ilaa iyo hadda noo suurtagalay in aanu qayb qolo walba shaqadii shaqooyinkii kala duwanaa ay ay heliyeen shirkaduhu in aan isku duubno isu keena dhammaan qolo walba iyo shuruudaha laga rabo iyo waxyaabaha laga doonayo aan hubino insha allahu tacaalana maalinta axadda hadduu ilaahay idmo waxaa si fiican aan u gudbin doonaa jadwalka duulimaadyada arrimaha xajka annaga oo kula la qaadan doona hay-adda aviationka uqaabilsa sacuudiga si loo loo fariisiiyo ama aragtida ugu dambeysa arrimaha xajka iyo duulimaadyada xajka hadduu laa yidhaahdo shaqooyinku guud ahaan waa wanaagsan yihiin si fiican ayaan u wadnaa waxaana la dhihi karaa horumar aada iyo aada u fiican ayaan ka samaynay waxaana la mid nahay wadamada caalamka oo dhammaan iyo dawladaha caalamul islaami iyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya oo si sideen oo kale un uga shaqaynaya in horumar looga sameeyo xajka haba yaraatee wax walwala ama dhibaata oo ku qabno hadda ma jirto wax walba waxay u bilowdeen sidii la rabay
waa gartay wasiir mas-uuliyiinta waddanka sacuudiga oo aada la kulanteen haddii ay ahaan lahaayeen kuwa xajka qaabilsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad kala hadlayseen ee arrimaha xajka soomaalida halkaasi tegaysa maxay yihiin ama aad isla soo qaadeen
arrimahan kala hadalay waxaa ugu muhiimsan si logu sidii loo dadejin lahaa fiisooyinka iyo arrimaha waxaa jirta lacago hordhaca oo carbuna oo laga shubo diyaaradaha ay guryaha ay degayaan xujayda oo already shirkadihii ay dhammaan shirkadaha ku hawlan arrimaha xajku ay diyaarsadeen si loo hubin lahaa in guryahaas lacagihii laga wada shubo in fiisooyinkii processkii ka horreeyay ee carbuntaha iyadana la shubo in wax walba oo laynooga baahan yahay aan aan aan isla isla dheel dhigno annaguna aan hubino in halkii la rabay ay gaaraan shirkadaha waxaa looga baahan yahay iyagana shuruudo iyo waxyaaba la rabo inay dhamaystiraan oo ay ka mid tahay timetableka ama jadwalka duulimaadyada oo ay ka mid yihiin inay diyaariyeen guryihii gawaaridii iyo dhammaan meelihii loogu talagalay shirka marka conditionadaas iyo shuruudahaas marka ay diyaaraduhu buuxiyaan shirkaduhu ay buuxiyaan shaqadaas aanuna ka hubino in dhanka sacuudigu ay aprove gareeyaan unbaan insha allahu aan dhihi karnaa hawshii waa noo dhamaatay laakiin hadda hawshu meel aada iyo aada u wanaagsan ayay maraysaa wax dhibaataa kuma qabno sida la rabay ayay noola shaqaynayaan hay-adaha kala duwan iyo walaalaha ka shaqaynaya shirkadaha soomaaliyeed ee ka shaqaynaya arrimahan dhammaan iskarabsi iyo isgarab istaag guud wasaaraddu halka waa waxaa ka jooga wafdi ballaaran oo anigu aan hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaraddu ku jiro madaxa arrimaha xajka iyo bicsada ama xaj commissionka wasaaradda guud ahaan si day and night ayaanu u shaqaynayna anagoo kaashanayna qunsuliyadda iyo safaaradda soomaalida halku taala marka xaaladda noocan oo kalea marka lagu jiro si dabiiciya ayay wax u socdaan mararka qaarkood sababo dartood wax waa yarehda ahaan laakiin hadda aanu joogno waxaan is leenahay diyaargarowgu meel fiican ayuu marayaa insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa in aan sida ugu dhaqsaha badan ugu soo gabagabayno si ay u bilowdaan duulimaadyadii haddii laayra waa gartay waxyaabaha laga rabo shirkadaha oo ay ka mid yihiin xilligii duulamaadyadu bilaaban lahaayeen diyaarinta guryaha oo noo sheegtay ayaga ma kala hadasheen maxayse idiin sheegeen hawshaasi ilaa hadda maxaa uga qabsoomay oo aad kala socotaan adinkana
waa waa waa meel fiican ayay maraysaa waa bilaabeen guryaha inta badan waa haystaan shirkaduhu waxa u dhimaata wax aada iyo aada u yar oo lagu soo gebagabayn karo xilliga kooban ee nooga dhigan nooga dhiman xajka waxaa dhiman keliya in processkaas waxaa jira sacuudigu baryahan dambe waxa ay sameeyeen system lagu kontoola xajka oo dhammaan heshiisyada iyo lacagaha la mariyo inaan halkaas uun ku shubno ayaa dhiman laakiin guryahu waynu haysanaa oo shirkaduhu guryaha waa wada diyaarsadeen wixii loogu talagalay agab iyo diyaargarow ahaa waa u idilyahay marka waxaan anagu rajaynaynaa in waxyaabaha yararka ee dhiman iyo qaabka loo marin karo systemka sacuudiga ugu talagalay ee ah waxa la yidhahdo albasaar alectroni oo si la mariyo wax heshiisyadan oo dhan iyo fiisooyinka inaanu isagana mar dhow soo gebagabayno marka waa hawlahaan u joogno waa hawlaha dhanka sacuudiga ku xiran laakiin shirkadahu diyaargarowgoodu waa fiican yahay meel fiican buu marayaa
waa gartay wasiir muddooyinkii dambe waxaa jiray warar soo baxay oo sheegayey in heshiiskii horey loo gaaray ee ku saabsanaa shirkadaha iyo dowladda gaar ahaan wasaaradda awqaafta ee ku saabsanaa jaangooynta dhaqaalaha lagu baxo xajka ay wax ka soo laabteen oo lacag maaragtay lagu kordhiyey dadka xujayda ah arrimahaasi maxaad kala socotaan maxaase laga qabtay haddii ay jiraan
wasaaraddu sida aada horey uga warqabto oo dhammaan iyo dhammaan xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyagoo danaynaya duruufta iyo xaaladda xujayda soomaaliyeed waxa ay go-aamiyeen in xaaladda dhaqaale ee soomaalida iyadoo la eegayo iyo duruufta jirta laga dhimo arrima qarashaadka ku baxa xajka iyadoo welibana markaa la tixgelinayo duruufta iyo xaaladda shirkadaha gaarka ee iyaguna ganacsiga iyo ribaxa ka raadiya markii laisla eeday waxaa laisla gartay in lacag shan boqol iyo kontona laga dhimo oo saddex boqol saddex kun iyo saddex boqol xujayda ay ku baxaan sidaasay wasaaraddu go-aanka kusoo saartay ilaa iyo hadda sidaa ayaanu ku shaqaynaynaa shirkadaha ay khuseysana waanu gaarsiinay si wanaagsan ay uga warqabaan waxaana rajaynaynaa inay sidaa ku fuli doonto ilaah idankiisa
waa gartay wasiir xujayda soomaalida ah waxa ay ka cawdaan dhibaatooyin ay sheegaan inaanay qabin dadka kale ee soomaaliyeed oo wadamada kale oo ka socda islaamka ama xujayda ah waxaana ka mid ah sida ay sheegaan meesha la dejiyo oo runtii aan ahayn meel aada u diyaarsan ama habaysan ama aan u dhoweyn meesha xaramka iyo meelaha cibaadada loogu talagalay ama xajka loogu talagalay arrimahaasi maxaad ka qabateen ilaa hadda maxaase idinkaga qorshaysan
walaal horta arrimaha xajka ee soomaaliya waxay soo mareen marxalado aada u kala duwan waad dareemi kartaa wadankeena iyo duruufihii uu ku jiray xiliyadii nabadgelyo xumada iyo dhibaatada ka jirtay marka la fiiriyo hadda halka uu marayo sanadkii hore iyo sanadkan iyo maxaan ku idhahda sanadaha soo socda isbedelada aan ka filayno waxaa laga sameeyey horumar wanaagsan guryaha ay degaan xujiyada soomaaliyeed waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa in isbedel ku socdo shirkadahan kala duwan oo iyaga laftooda ka shaqaynaya waa tartan gudaha iyo qolo walba inay eegto inay qanciso xujayga ama xaajiga ay keenayaan ayay ka shaqaynayaan annaguna waxaanu siinay sanadkan wadahadal kala gallay halka ay dejinayaan iyo sida uu noqonayo sidoo kale waxaa jiri jirtay in maalinta la tegayo mina oo kale loo guurayo inay banaanka ay ka degaan waxaanu ka gudbinay codsi iyo cabasho dhaba waxaan rajaynaynaa in cabashooyinka jira guud ahaan si fiican aanu wax uga bedeli doono isku daygaasna waa wadnaa walaal waxaa jirta arrimaha deegaanka oo la dhaho aada bay uga fog yihiin meela waxaa jirtaanu xadidnay oonu k ka codsanay shirkadaha inay u jirsadaan masaafo macquul ah goobaha cibaadada gaar ahaan xaramka oo ay jecel yihiin xujaydu inay kusoo tukadaan marka ay halkan ay joogaan waxyaabo fara badan oo cabashaha waa iska jiri karaan laakiin annagoo kaashanayna shirkadaha ku howlan adeeg bixinta xajka waxaan rajaynaynaa in horumar laga sameeyo runt dhaqankiina marka la fiiriyo sanadba sanadkii ka dambeeya waa kasoo fiicnaanaysay rajo badanna waxaan ka qabnaa in horey looga sii socdo halkaa aan maanta joogno innaga oo kaashanayna xukuumadda iyo xukuumadda sacuudiga iyo sidoo kale shirkadaha arrimaha xajka ka shaqeeya oo maxaan ku rahda iyaguna dadaal badan oo runtii lagu ammaano ku bixiya inay mararka qaarkood ay wax ka bedelaan marka lagala taliyo ama loo soo jeediyo aanu iskaashi badan iyo ka dareemayna inay naga caawinayaan marka xuj xaajiga soomaaliyeed waa xukuumadda soomaaliyeed ka go-an in uu ku xajiyo si wanaagsan oo nafis loo dare isbedel la dareemo oo marba marka ka dambeyso inay xukuumaddu ay aada iyo aada xooga u saarayso waa sababta halka nalo nalooguso naloo faray inaan u nimaadno oo ra-iisul wasaaruhu uu soo jeedin ku bixiyey inaan si dhaqsaa ku baxno shaqana ka qabano haddana aanu weli ku mashquulsannahay inaan natiijo dhaba ka gaarno ilaah idankiisa inta aan joognaalka ugu dambeyn waxaad ii sheegtay wasiir in hadda aad ballansan tihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sacuudiga oo aad ka wada hadli doontaan waxyaabo aad iminka hordhac ka samayseen waxaas aad ka wada hadlaysaan maxay yihiin maxaad is leedahay way ka soo bixi karaan kulamada aad la leedihiin madaxda dowladda sacuudiga shirkadaha soomaalida ah iyagoo ka qaadaya xujayda markaad dhinacyadaas fiirsado maxaad is leedahay wasiir
waa run walaala shir kulamo waa noo socon doonaan usbuucan kulamadu waa laba qaybood shirkadaha kulamo ayaan la leenahay in waxyaabo yaryar oon dareemayna inay weli dhiman yihiin qaar shirkadaha kamid a in ay sida ugu dhaqsaha badan usoo dhameeyaan waa dhab waana wa waxaanu ka wada hadlaynaa wax walba oo hagaajin karaa ama kor u qaadi karaa duruufta xaajiga soomaaliga sidoo kale sacuudiga kulamo iyo wadahadal baan la samayn doonaa waana la bilownay usbuucan soo socdana balamo fara badan ayaan dhowr qaybood oo hay-adaha kala duwan ee xajka ka shaqeeya aanu la yeelan doonaa dhammaan waxay ku qotomaan in serviceka ama adeega xujayda lawax laga qabto sidoo kale la dedejiyo waxyaabahaan u baahannahay inaan ku kusoo dedejino in duulimaadyadeni ay bilowdaan oo xilligii ay bilaaban jireen ay aada iyo aad hadda usoo dhow yahay aanan rajeynayno inaana xilligaas aysan ka dabamarin mana ka dabamari doonaan sida ay holrid noo sii ballan qaadeen annaguna waan ku adkeynaynaa waxaanan doonaynaa in aanan halkan ka bixin maalmaha soo socda inta aan ka xaqiijinayno in horumar fiican aan ka samaynayno marka kulamadu waa kulamo iska joogtaa waa kulamo iska technically iyo farsamo ahaan aan isleenahay waa loo baahan yahay inta halkan la joogo in wax badan laga dhaho wax walba oo aan ka caawin karno shirkadaha iyaga laftoodu inay horumar sameeyaan ama ay degdegsadaan ama caqabad ku keeni kara inaan iyagana ka caawino marka tiimka wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan halkan ka jooga safaaradda qunsuliyadda waxay joogaan xaalad degdega oo xilligan oo kale la galo oo iska caadiya ayay ku jiraan gaar ahaan sanadkana waxaan rajeynaynaa inaan sii labalaabno in ay inoo suurta gasho in xaj wanaagsan oo ay ku wada qancaan dhammaan xujiyada soomaaliyeed aan insha allahu ka suurtagala halkan